waxaan qaadnaa lacag ujuuro la yidhaahdo iyo lacag la yidhaahdo ganaax ganaaxyo oo sida maaragtay dadka la xukumo la saaro oo ay bixiyaan marka ay dhammaystaan xukunka marka lacagtaas ilaa labada kun iyo toban iyo kowdii ilaa hadda oo sanadkan aan bishii lixaad aan marayno maxkamadda gobolku waxay daqli ahaan u xarayday boqol iyo labaatan iyo lix kun lix boqol soddon iyo lix dollar maxkamadda gobolka oo keligeeda degmooyinka maahan qasanada dhexe ayay ku shugtay waxay kaloo ku sugtay lacag ganaaxyo ah lacagtaas waa ujuuro oo shilin soomaali ah ee boqol konton iyo shan milyan sagaal boqol iyo lix kun na waxaan ku shugnay qasnada dhexe ee dowladda runtii waxa weeyaan waa la kordhi karaa daqligan meelo badan iyo sababo badan ayoo jirto buugga tareefada canshuurahana looma keenin meelo badan oo ana lacag ka qaadanaa jirta meelo kooban oo sidaan idiin sheegay galkaas la furaayo ujuurada laga qaado oo ayagana aana qiimo aana u fiirin iyo lacagaha kaashka oo barsintawaalaha ku qoran qaanuunka hadda uu gudoomiyuu sheegaayey saddex iyo toddobaatankii iyo waxaan qaadnaa ganaaxiyo oo dadka la xukumaayo ah marka meelo badan oo kalaa jira oo lacagta laga qaado oo ku qoran oo aan la sugaynin in taleefada la keeno maadaama ay isbedelaydo oo markasta dawlad kastoo timaadaba ay taleefo samaysanayso aan la sugaynin waxaan diyaar u nahay inaan aad u kordhinno oon dadaalno si aan u istaagin hawlaha lagu fulinaayo oo dhaqaalaha u baahan dowladda oo annagu aan ka mid nahay guddoomiya waxaan horta waan ka ballan qaadaynaa inaan dakhliga aad u kordhinayno wasaaradda maaliyaddana waan u qoraynaa waxyaalaha aan uga baahan nahay waxaan dakhliga meel kasta ha gaaro inaan laba jibbaarno ayaan isku dayaynaa dakhliga aan qabanno oo laba jibbaar aan soo saarno marka dhammaan waxaan walaalahay maxkamadaha guddoomiyaasha dhammaantood degmooyinka anigu wax badanaa la weydiiyey mushaarka maxkamadaha degmooyinka anaa saxiixa su-aalo badanaa lagu weydiiyo ka warnaayo marka waxaa jirto in ay jirto arrin yar oo xagga maamulka oo maxkamadihiina ay leeyihiin degmooyinka annaga maxkamadda racfaanka ayaan maamul hooan hoos tagnaa dahaya aad hoos tagtaane dowlad maxkamadda sare wuxuu yidhi meeshaana ku qoran mushaarkiiniin anaa saxiix mushaarkeena waa ogtihiin dhammaan maxkamadaha waxaa saxiixa gudoomiya maxkamadda sare isaga wax laga weydiina racfaanku wuxuu u saxiixa gaas ahaan markii oo hanti dhowrku yimaado ama xisaabiyaha guud u yimaado isaga wax laga weydiinaya maxkamadda gobolka ayaa in gudoomiyaha laga weydiinaya degmo hadda wax saxiixda ayaa wax laga weydiinaya qof walba mas-uuliyaddiisaa la weydiinaya marka way ugu adkaatay si aan uga jawaayo oo laleeyahay daqligii maxaa dhacay meeshii an dolar iyo toban dolar iyo labaatan iyo an dolar soddon dolar wasaaradda maaliyadda la keenaayo maxkamad degmo oo guryihii gadayso oo dhaxlayda oo boqol kun oo dolar barsintawaaladeedii laga rabo oo soddon kun gurigii la siiyey barsintawaalo laga rabo oo kii toddobaatan la siiyey laga rabo oo laga filaayo sidana haddaad maqashaan ilaha dhaqaalaha ee maxkamadaha ka soo bixi jiray waa degmooyinka waayo ayagaa wax dhaxlo ayagaa wax gado bilyan dolar hal bilyan oo gurjeeda iibinaysaa lacagtiyaa laga rabaa canshuurtaa inay ka goyso oo qasnad dhexe ay ku shugto marka maxkamaddan gobolka ayaa ugu dambaysa racfaan iyo maxkamad sare waxba ma qaadaan lacaga maxkamadda gobolkana waa ganaxyada iyo lacagtaa ujuurada magaciisiga barstawalaha ay canshuurayso laakiin meesha waa weyn oo lacagaha moorka ah oo isku xiran laga cashuuro oo laga yaabo hal maalin in boqol kunoo dollar la qabto waa degmooyinka marka haddii degmadii boqol kun soo xaraydo oo milyan iyo lix boqoloo kun aad soo xaraysaan ciidamada lacagta la sii lahaa cashuurihii oo dhan waana la iibshiya guryaha way socdaan maxkamaduhu aanu ma garanayo hadda sida wax oo soo jira laakiin guryaha waa la iibshaa waa la isku dacweeya oo guryaha dacweeya waa taallaa maxkamaddu fuliyaa la yidhahda maxkamadda degmada oo kala dhaxal oo kala dhamee waana mahadsantihiin